haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka weli waxaa muran uu ka taagan yahay doorashooyinka la filayo in dalka soomaaliya ay ka dhacaan iyadoo wakhtigan uu si gurayo islamar ahaantaasina lasoo dhaafay xilliyadii ahayd in doorashooyinka qaar ay dhacaan taasoo sii xoojinaysa walaacii dadka qaar ay qabeen in doorashooyinka ay wakhtigooda ku dhacaan haddaba sida doorasho ay dhinacyadu kuwada qanacsan yihiin uga dhici karayso gudaha dalka soomaaliya wakhtiga loogu talagalay ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa
dowladda soomaaliya ayaa beenisay in ciidamo soomaaliya ay ka dagaalgaleen colaada gobolka tigrey ee dalka itoobiya beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyey baraha bulshada oo sidaasi sheegayey kuwaasoo sidoo kale ay ka hadleen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaano wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in arrintani aysan waxba ka jirin waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka kutarikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala-awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga waddamada debaddu ay ka dagaal galeen waqooyiga etoobiya iyo tigree inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ay dowladda etoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan tigree wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayuu kaasi ahaa milatariga mareykanka ayaa toddobaadkan sheegay in saddex xubnood oo ka tirsan shabaab ay ku dileen duqeyn ka dhacday nawaaxiga degmada jamaame ee gobolka jubbaland mareykanka ayaa sheegay inay geysteen laba duqeymood kuwaas oo lagu dilay xubnahaas mareykanku waxa uu intaasi ku daray in qiimeynta hore dhacahi ay muujinaysay in cid rayda aysan wax ku noqonin duqeymahaas dhinaca kale warbaahinta ururka al-shabaab ayaa sheegtay in mid ka mid a dadka lagu dilay duqeymaha uu ahaa oday dhaqameed mid ka mid a saraakiisha jubbooyinka u qaabilsan aagga jamaame waxa uu v o eda u sheegay isaguna in qofka la dilay uu ka mid ah horjoogayaasha kooxda al-shabaab toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho lagu dilay gudoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin dhigajoon kaas oo dilkiisu uu yimid saacdo uun kadib markii uu dalka dibadda uga soo laabtay isagoo laga soo dabiibayey dhaawac kasoo gaaray weerar lagu qaaday gaari uu la socday sanadkeenu kasoo gudubneed dabeeqadiisi gudaha magaalada muqdisho dhigajoon ayaa waxaa la sheegaya in gaari uu la socday ay rasaaseeyeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya halkaasna uu ku dhintay dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ragga weerarka geystay ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya wasiiru dowlaha amniga gudaha farxaan cali axmed oo warbaahinta la hadlay xilli aaska dhigajoon uu ka qaybgalay waxa uu sheegay in gacanta lagu hayo saraakiil iyo ciidan kulug lahaa dilka cabdixakiin dhigajoon oo ahaa gudoomiyihii degmada hodan banaanbax looga soo horjeeda dilkiisa ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen iyadoo uu soo gurayo wakhtiga la filayay in doorashooyinka waddanka ay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan midda madaxtinimada ayaa haddana waxaa lasoo dhaafay qaar ka mid ah xilliyadii lagu ballansanaa inay dhacaan doorashooyinka sida aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha jubbaland iyo puntland ee maamulada dalka soomaaliya ka mid ah ayaa weli waxaa ishtako ka qabaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo dowladduna ay sheegayso inay ku dhaqaaqayso oo ay ku dhaqaaqday tallaabo rasmiya oo sharciga ku salaysan xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale dowladda dhaleecaynaya gaar ahaan guddiga ay dowladda u xushay in ay doorashooyinku maamulaan haddaba xaggee ayay arrimahani ku socdaan maxaase la gudboon xubnaha maamulada dalka soomaaliya dowladda federaaliga iyo mucaaradka waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya siciid kaas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ku dhaqan waddanka sweden kana faallooda arrimaha soomaaliya waxaana ugu horreyn aan weydiiyey siday suurgal ku noqonayso in doorasho loo wada dhan yahay ay dhinacyadu kuwada qanacsan yihiin ay dalka soomaaliya ka dhacdo dhegeystayaasha v o a waan idin salaamayaa runtii soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guur ah oo humaag badan uu ku jiro halka soomaaliya ay ku socoto ama mustaqbalka soomaaliya nooc u ekaan doono inta badan waxaa la tilmaamaa wadamada kasoo kabanaya burburka ama dagaalada sokeeye soo maray inay u leedahay muhiimad gooni ah inay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah islamarkaasna natiijadeeda ay hesho sharciyad ballaaran soomaaliya oo kasoo kabanaysa burbur islamarkaasna juhdi fara badan lagu baxshay dibudhiska soomaaliya islamarkaasna hididiilo gelisay heshiisyadii kala duwanaa ee dhuusamareeb iyo kii ugu dambeeyey muqdisho madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo dowladda federaalku ay ku gaareen in fulinteeda caqabado badan ay soo baxeen islamarkaasna dadka soomaaliyeed ay u arki karaan inay ahaayeen caqabado madaxdu haddii ay wada fariisato in laga gudbi karay loona baahnaan lahayn in beesha caalamku ay fargelin ku samayso in hadda ay muuqato inaan looga maarmi doonin in la isku soo jijiido dhinacyada kala duwan jamaal sida aad og tahay wadamada dagaalada sokeeye kasoo kabanaya waxaa la tilmaamaa in eliidka dadka ah ama waxaa loo yaqaanaa nukhba siyaasiya ay ka awood badan yihiin dowladda laftigeeda sidaas la ajligeed dareen badan baa waxaa qaba beesha caalamka haddii doorashadu ay ku dhacdo iyada oo stakeholderska ama saamileyda qeyb ka mida ay maqan tahay nooca natiijada ka soo bixi karta iyo sharciyadda ay heli karto in ay noqon karto mid welwel badan abuurta sidaas la ajligeed in madaxda soomaalidu ay wada hadal miiska dushiisa layskugu yimaado waa mid lagama maarmaan ah si aysan u dhicin firaaq siyaasi ah iyo firaaq amni marka sicid maxaa la gudboon madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya maamulada iyo xubnaha mucaaradka waa mahadsantaha jamaal su-aashan waa su-aal aada u wanaagsan runtii dee madaxda soomaaliyeed waxaa la gudboon in lays-hor fadhiisto isla markaasna arrimaha caqabaduhu ay ka taagan yihiin laga wada hadlo si loo gaaro doorasho wadar ogal ah oo laysla ogol yahay natiijadeedana keenta mid sharciyad ballaaran hesha waxaan ugu rajaynayaa in bisayl siyaasadeed ay samayn doonaan madaxdu islamarkaasna laga gudbi doono caqabadaha hadda taagan oo u badan wax technical ah wax farsamo u badan sida hadda arrimaha la tiltilmaamayo guddiyada la xiriira doorashada taasna waa mid aan isleeyahay in madaxdu ay u baahan tahay inay wada fadhiisato arrintaasna laga wada hadlo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal siciid kaas oo aqoonyahan soomaalida ku dhaqan waddanka sweden kana faallada arrimaha siyaasadda soomaaliya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelya